Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa waxaa ka furmay shirka isgaarsiinta tignoolajiyada dalka. Shirka ayaa waxaa ka soo qayb galay Wasiirka Wasaaradda Tiknoolajiyada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, madaxda shirkadaha isgaarsiinta iyo aqoon-yahanada tiknoolajiyada. Injineer Sakariya Ismaaciil oo ah guddoomiyaha qabanqaabada shirka ayaa ka warramaya ahmiyadda shirkan.
Samnog haddaan wax yar ka sheego iyo maalinkii ay soo bilaabatay inkastoo presentation Samnog oo jiro haddana waxa keliya aan kusoo koobi karo waa madal isxilqaan ku dhisan xirfadley injineero ah oo is aruursatay oo ku midowday in ay waddanka ama dalka ama dhallinyarada xirfaddan barata wax u contribute garayaan waxay si gooniya xoogga u saartaa horumarinta xirfadaha cilmi baarista ilaaladda la xiriira internetka iyo isgaarsiinta waddanka Qaar ka mid ah xubnaha ka soo qayb galay ayaa tilmaamay in shirarka noocan oo kale ah la joogteeyo.
marka waxaan kula talinayaa een, qaranka iyo ummadda soomaaliyeed dhammaanba in loo istaago in daatada la gashto kombiyuutarka taas waxay ku sahlaysaa kombiyuutarkay kugu jirtaa een, caalamka meesha rabtaad dhigan kartaa oo waxaa jira maxaa la dhihi jira qaybo badan oo la dhigta waxaan leeyahay wasaaradda een, isgaarsiinta qaranka iyo een, maxaa la dhihi jiray een, somnog iyo bulshada soomaaliyeedba horumar iyo khayr ayaan idin rajeynayaa waxaan rabnaa in dhaqankii sida usii socdo oo idinka rajaynayna inaad promote garaysaan oo aad halkan ku socotaan oo aysan noqonin madal inay noqoto madal madal wax tarta oon culays ku ahayn dadkii iyo oon la kala sheeganin dhaqankii xil isku wareejinta iyo hor u socodkii iyo horumarkiina inay noqoto iyo magacii oo, somnog oo la ilaalinayo oo wax lagu dhisi jirana sidiisa kusii socdo Wasiirka Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Jaamac Xasan Khaliif oo furay shirka, ayaa bogaadiyey cid kasta oo kaalin ka qaadatay qabsoomidda shirkan.
eh, inaan ka qayb galo shir nooca u qurux badan abaabulan waana tuhunka anigu aan qabay mar walba aan qabo in soomaalidu tahay dad aqoon leh oo wanaagsan oo isu kalsoon laakiin waxay u baahan yihiin in la- la tuso inay saa yihiin in hoggaanka muuqdaa uu noqdo tusaale u noqdo dhallinyarada markaasaa la dhiir- la dhiiran karaa waana aragnaa batoshaartigiina iyo wanaagga idinka muuqda aad iyo aad baad runtii u mahadsan tihiin Shirkan oo socon doona muddo laba maalin ah ayaa noqonaya kii lixaad oo looga hadlayo adeegga tiknoolajiyada Soomaaliya.